jawaar maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee dalka itoobiya ayaa isagoo waraysi bixinayay waxa uu eedeymo culus u jeediyey ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ee abiy axmed waxa uu sheegay in abiy uu qarka u saaran yahay inuu dalka burburiyo islamarkaana aysan u muuqan dhibaatooyinka ka jira dalkaasi meelo kooban oo ka mid ah itoobiya ayuu jawaar sheegay inuu ka taliyo abiy axmed inta kalena ay gacantiisa ka baxday oo uusan isagu ka talin isagoo tusaale u soo qaatay deegaanada oromada amxaarada iyo tigreyga abiy axmed ayuu ku tilmaamay inuu yahay nin kaxaynaya gaari bolbool u kala daadanaya isagoona xusay inuu yahay nin keligii talis ah oo ka arrimiya keliya adis ababa siyaasigan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee o f c ayaa siyaasadda itoobiya ku micneeyey inay ku socoto dhabbihii sidii dukaan hal qof dhabarka uu ku wato oo ay suuragal tahay inuu ku duldumo abiy axmed si kastaba ha ahaatee jawaar ayaa horey loogu xiray xabsi ku yaalla itoobiya iyadoo maamulka abiy axmed ay ku eedeeyeen rabshado ka dhacay dalkaasi iyo inuu ku baaqay dibadbaxyo ka dhan ah dowladda uu hogaamiyo abiy oo talada dalkaas qabatay sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii